wanaagsan oo sharaf baa u dhacday waxaa ka soo qayb galay odayaal iyo bulshada oo dhan baarlamaankiibaan codeynayay afartan iyo shan xornoodaa sidii loo baaraa bay u dhacday si aad iyo aad sharaf u leh doorasho qarsoodi ayaa dhacday oo saraakiil cusub iyagoo adkartiyey kuwaa ayaana u dhacda imise qof baa ku tartanta marka guddoomiyaha
gudoomiyaha waxaa ku tartay laba nin baa ku tartamtay waa tahay imise cod bay guusha kugu raacday
waa igu raacday waxaa odaysay afartan iyo afar qof labaatan iyo lix baa codka ku guday lix iyo labaatan cod baad ku guulaysatay waa tahay guddoomiye ku-xigeen baarlamaan ma la doorta
gudoomiye ku-xigeenka adeena laga tartamin adiga nin baa xusuusa taagay isagii waa loo gaxataagay waa doorsaaa waa tahay doorashada kadib wax hadalla ah oo madasha laga jeediyey ma jiraan hadday jiraan se yaa ka hadlay
waxaa ka hadlay gudoomiye mufanaxii kala tartay aniga oo si sharaf loo hadlay amaanana si doorasho u dhacday inuu ku ganacsigaana sheegay gudoomiye la tartaya gudoomiyihii hore oo kusbaha oo ugu daweynaa baarlamaanka jubilee faristeed ayaa ka hadlay marka jeedaji waxaa kaloo ka hadlay mukanac madaxweyne ina oo sheekh durqon la yidhaahdo isagana sida ayay maaragtay kusoo shacabkaas ugu dhamaatay arrintiisa
waa tahay sideed u aragtaa adiga marka in aad maanta ku guuleysato guddoomiyaha baarlamanka maamulka galgaduud sare waxaan ognahay in horey guddoomiye degmo iyo xildhibaanba aada usoo noqotay marka dareenkaaga bal nala wadaag sidee u aragtaa in lagu doorto maanta laguna doorto xilka guddoomiyaha baarlamanka maamulka galgaduud sare
inay doorto aada iyo aad bay aniga ugu faraxsanahay aad bay u wanaagsan tahay sababtoo waxaa nin u siyaarjabay nidaamka maamul goboleedka galgaduud sare sida la yidhaahdo inuu dhismayo ana qaado dadka oyey kuwa ugu horreeyey baan ka aha shaqadaasna in maaragtay waxaan jeclahay haddii allah awoodda lahu yidhaahdo aanu gaarsiino horumar iyo dowladnimo dadka ku abtirsada galgaduud sare state ayaanu jecelnahay inaanu gaarsiino wanaag waxaan u saalgelayna leeyahay haddana waan sii wadi doonaa oo madaxweynihii iyo ku-xigeenadiisii ayaanu maaragtay doolan doonaa marka aad iyo aad baan arrintaas waa usoo dhaweynaya uga faraxsanahay waanan shaqaynaynaa waanan shaqadii aan wax badan oo adiga dowladda halkan aan kaga jirnay weeye dadka iyagu inuu yeesho nidaam madax bannaan oo dowlad goboleeda dadweynuhu aad buu ugu farxay waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka soomaaliyeed in ay maaragtay lala shaqayso oo ama oromid u nahay maamul goboleedyadii hore oo taageeraysay oo ay la shaqaynaysay innagana maamul goboleed waxaana xaq u leh inuu nidaamkiisa samaysto dadka iyaga waxaan u sheegaynaa in ay wax ka qayb qaataan dhismaha dalkooda waa dadka u dhashay galguusala state mujtamaciinta madaxweynaha waa banaan yahay waa loo tartamaya kuxidda waa loo tartamaya wasiiradii jooyinka cid kasta oo danaynaysa waan soo dhaweynayna khaasatan dadka deesbaraha waxaan u sheegaynaa guryahoodii inay kusoo laataan iyo dadkoodii hawlahana wax ka qabtaan mid iska sharca iyo mid la shaqeeya ayaanu doonaynaa inay noqdaan hareerihii maxay annagaa tahay insha allahu hareeri maxaa ka mid ah waxyaalaha caqabadaha ama laga yaabo inay kusoo wajahaan maxaa kaaga qorshaysan sidee ee, dabcan maamul la dhisay oo aan caqabado iyo dhibaatooyin la kulmin ma jiro marka maxaad is leedahay waa kaga gudbi kartaa waxyaalaha la filayo ama la dhici karaba inay kusoo wajahaan
waan ka gudbayna anaga markana waa midaysinahay markana inaan midayno ku midayno inuu xastaa yeesho inuu nabad noqdo inuu dowladdiisa la shaqeeyo caqabad wax kasta oo lansana caqabad waa leeyihiin laakiin si farsamo iyo geesinimo iyo dagaal ayaa rabnaa inaan ugu gudubno annaga ma rabno cid kasta nabad baan ka rabnaa cid kasta waxaan ka rabnaa xariir dadka deriska gudaheeda ah oo gobolada kaleeto shaqadna wanaagga dilk dowladada dilkanahay waxaan dirisnahay dilka shanaad ee etoobiya ama maamul deegaanka soomaaliya waxaan ka doonaynaa gacabtaan iyo walaalnimo iyo wadashaqeynaa iyo la dagaalo xidmiyanahay xaggaa daraja waxaan xiriir kaga deganahay dowlad goboleedka puntland soomaaliya ayadana shaqeyn iyo iskaashi iyo odaa ka rabnaa dhammaan agtasta waxaan kusoo dhoweynaa inaan wax wada qabsano walaalowda labada ka wada shaqeyno annagana insha allahu waxaanu dadkanaga u rabnay ayaanu gaaran goormo ayay dhacaysaa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa
doorashada madaxweynaha shan tobirka bacdaya dhacaysaa jaala ugu jaba ogolaado shan tobirka bacdaya dhacaysaa wax shuruudo ah oo lasoo bandhigay oo lagu xirayo qofka raba inuu madaxweyne ka noqdo maamulkaas ma jira
oo shuruudaha waa loo sheegi doonaa guddi waxaa jira maamo guddi waxaa doorashooyinka jira ayaa guddigaasa qaabsan ayagaa diyaar guddi oo ayagaa diyaariyey shuruudaha shuruudaha caadiga weeye qofku inuu qof soomaali yahay inaan maaragtay gaadiisa ka weyneyn labaataniisa jir ka daaweyneyn inuu rabiisa u dhashay inuu caafimaad rabo inuu maaragtay waxaa haya guddiga doorashada saasaaraha